waad mahadsan tahay maxamed ciise wararka ka imaanaya wadanka turkiga ayaa waxay sheegayaan in maanta oo isniin ah saacadaha soo socda uu magaalada ankara ka furmayo shir lagu wada hadashiinayo dowladda federaalka iyo etoobiya kaasoo looga hadlayo khilaafaadkii iyo hadaladii ay isku tuurtuurayeen dowladda federaalka madaxdeeda iyo madaxda etoobiya kana dhashay heshiiskii ama is-afgaradkii uu muuse biixi abi axmed ugu saxiixay magaalada adis ababa ee wadanka etoobiya siyaasiyiinta iyo falanqeeyaashu waxay sheegayaan in kulamo hordhaca ah oo dowladda federaalka lala yeeshay iyo xiriiro dhinaca isgaarsiinta ah oo madaxdeeda lala sameeyey looga dhameeyey inay etoobiya u saxiixdo qeybo ka mid ah badda soomaaliya halka etoobiya iyadana lagu qanciyey inay ka tanaasusho heshiiskaasi ee muuse ay ka saxiixatay kana faa'iideysato fursadan xasan sheekh oo markaa loo muujinayo inay tahay mid sharci ah habeenkii xalay waxaa khadka telefoonka ku wada hadlay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo rajab dayib erdogan oo ah dhiggiisa wadanka turkiga waxaana xasan lagu qanciyey inuu etoobiya u ogolaado qeyb ka mid ah badda soomaaliya xogtu waxay intaasi ku daraysaa in xasan uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi si uu u saxiixo heshiiskaasi iyada oo fiqi uu aada uga baqayey heshiiskan maadaama uu ogyahay wixii ku dhacay rag isaga ka horeeyey oo heshiisyo dhinaca badda ah galay sida cumar cabdirashiid cabdiraxmaan cabdishakuur iyo raggii la midka ahaa hase ahaatee fiqi ayaa ka dhaga adeegay isaga oo dalbaday in loo ogolaado dhaqaalaha lagu qaadanayo heshiiskan haddiiba la saxiixayo ilaha wararkan aan ka soo xiganayno waxay intaasi ku darayaan maxamedow in xasan sheekh uu etoobiya u ogolaanayo dekad inay ka dhisato qeybo istaraatiiji ah oo ka mid ah soomaaliya faa'iidada isaga ugu jirtana waxay tahay oo keliya inuu qaadanayo qandaraaska ee dekadda lagu dhisayo taasoo ay maalgelinayso dowladda imaaraadka carabta axmed macalin fiqi waxa uu ku qancay oo laga dhameeyey inuu dhaqaalahaasi wax ka qaato islamarkaana laga doonayo inuu saxiixo heshiiska ee lagu siinayo etoobiya badda soomaaliya qeybo ka mid ah dowladda turkiga ayaana aad uga macaashaysa arrintan waxaana ay ka shaqaynaysaa iyadoo aan colaad u muujin etoobiya inay dhinaceeda ka boobto khayraadka dihin ee ku jira badda soomaaliya ee loogu saxiixay inay etoobiya ka difaacdo sida ee dowladda federaalka madaxdeedu ay sheegayeen dhinaca kalena ee turkigu waxay ka shaqaynayaan in xabashidu ay si fudud ku helaan badda oo ma doonayso inay wax colaada ay la gasho xabashida dhinaca kalena in ay heshiiskeedii uu ka burburana ma doonayso marka maamulka somalilan dhinacooda marka la fiiriyo war ayay soo saareen waxay sheegeen in xasan sheekh maxamuud uusan awood u lahayn inuu etoobiya u saxiixo qeybo ka mid ah xeebaha gobolada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulkaasi keliya ee uu awood u leeyahay inuu u saxiixo meelaha isaga uu ku magacaaban yahay amaba uu ka arrimiyo sidaasi waxaa warbaahinta dowladda ingiriiska u sheegay wasiirka warfaafinta ee maamulka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa dhanka etoobiyaanka waxaa hadlay ra-iisul wasaarahooda abi axmed shalay oo axad ahayd waxa uu shaaca ka qaaday inay ka go-an tahay inay bad helaan si kastaba arintuu ha ahaate e isagoo shacabkiisa ugu laabqaboojiyey dadaalkiisa uu wado ee uu ku doonayo inuu badda soomaaliya qaybo ka mida ku helo dowladda federaalkana ee u muujinayey hadal diblomaasiyadeed oo ah inuusan ka tanaasulin marnaba hadafkiisii waxaa arintan ay ku soo aadaysaa marka afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheikh cali maxamuud raage oo ay dhowaan wareysatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu sheegay in etoobiya toddoba bilood kadib ay aad u karkarinayso heshiiskii ay ka saxiixatay muuse biixi iyo dadaaladeeda ku aadan inay hesho qaybo ka mid ah badda soomaaliya iyadoo markaa iska dhaadhicinaysa in maanta ay u tahay wakhtigii ugu munaasabsanaa oo ay badda heli karto iyada oo ka faa'iideysanaysa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo markaa xaaladda waddanka uu ku sugan yahay wax yar kadib hadalkaasina waatan uu soo baxayo shirka magaalada ankara iyo arinta oo gaartay meeshii ugu dambeysay oo aad loo karkarinayo maantana laga cabs xiisi qabo in etoobiyaanku ay helaan bad loo sharciyeynayo oo weliba xasan sheekh dowladdiisu ay u saxiixayso aan milicsano afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo warkiisii nimanku kama taraasulin hamigoodi kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tabartooda meel ay dhigtaba waxaa weeye fulintii ajandihii ay qaateen iyo qorshihii ay go-aansadeen inay fuliyaan ayay baraysaa iyo todobada bilood maanta laga joogo maantay maxaa waaye afkaradka waxaa laleeyahay la saxay ilaa maantay hawshii ku jiraan todobadaas bilood way ku jiraan oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa way wadaan mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee in la iska celiyo yac la iska mooyaane sidii uu dhaqangal u noqon lahaa sida u dhaqangal u lahaa ay ka shaqaynayaan hawsheeday wadaana tusaale waxaa kugu filan meles sanaawi markii labada kun iyo lixdii kusoo duulay soomaaliya muqdishona uu qabsado muqdisho uu yimiday ciidamadiisii markay muqdisho soo gaareen ugu soo horreysay oo ay tageen xamar ay soo galeen orodkii ay ordaayeen waxay tageen badda qoryihii waxay u geliyeen afka baddi waa soo bixiyeen waa dhukadeen nin qabiya mooyaane nin kasta u ogaay waxaane in etoobiya damacan ay leedahay ugu dambayntii waxaa isha lagu wada hayaa shirka magaalada ankara dadka siyaasiyiinta isticmaala baraha bulshada dadweynaha warbaahinta aad baa looga hadlayaa waxaa laga dhowr sugayaa bal waxa ka soo baxa shirkaasi ee magaalada ankara ka dhacaya siyaasiyiin badan ayaa waxay durbadiiba bilaabeen inay digniin u jeediyaan xasan sheekh iyagoo u sheegaya inuusan taariikh xumo u soo hoyin soomaalida kana fiirsado heshiiskaas qaar kale waxay la hadlayaan axmed macalin fiqi oo ay ugu baaqayaan inuu iska ilaaliyo in taariikh xumo loo soo jiido oo uusan badda soomaaliya etoobiya u saxiixin waa arrin aad loo wada hadal hayo haddii marka etoobiya loo saxiixo badda soomaaliya waxay noqon doontaa maalin ay taariikh xumo u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed dhinaca etoobiyaankana waxay u noqon doontaa maalin ay xaqiijiyaan riyadoodii boqolaalka qarni soo jirtay ee ahayd in mar uun ay qabsadaan badda soomaaliya warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qeybaheeda kala duwan isha ayaan ku haynaa hadduu allah awoodi lahi ogolaado wararka iyo barnaamijyada ayaan dhegeystayaasha u ballan qaadaynaa inaan kula socodsiin doonno si taaka taaka ah wixii ka soo baxa shirkaas